filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka alkataib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar loogu qaaday fadhiistan askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka xawaalli ee gobolka shabeellada dhexe isdaarkan oo soconayo qadar saddex daqiiqiyo ee sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa xaqiiqada taalla furimaha dagaalka ay ku hardamayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo dhinac ah dagaalkan ayaa dhacay xilli habeenah islamarkaana ay askarta dowladda federaalk aysan war ka hayn ayna ka war heleen iyadoo difacyadooda ay soo jireen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si safsiman ah wada tooganaya askarta dowladda federaalka iyagoona isaga cararaya fagaarayaasha dagaalka xilli ay hurdadu ku saseen muuqaalkan ayaa waxa uu si toos kuu tusaya ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactiraya askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku dhuumanaya hawdka waxaa filimkan ka soo muuqanaya askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kaas oo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta waxaana la arkayaa isagoo dhex fadhiya hubkii agabkii ay ka soo furteen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa xerada dhex daadsan qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalk ee lagu laayay dagaalka iyadoona rasaastu ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirka ugu dambeyn isdaarkan waxaa ka soo muuqanaya hub aad u fara badan islamarkaana laga furta askarta dowladda federaalka kuwaas oo isugu jira qoryaha fudud iyo kuwa culus rasaas tirobeelha iyo agabyo kale kanaalka wararka alkataayib ayaa marar badan baahiyey muuqaalo isugu jira weeraro dhabagalhayo kuwa toosa lagu soo bandhigayo khasaaraha lagu gaarsiiya dowladda federaalk iyo shisheeyaha ku soo duuray dalka